hore waxaa usoo waxaa loo soo sugay wasaaradda awqaafta iyo culamaa uddiin sheekh bashiir iyo sheekh somow iyo sheekh dheere iyo akhyaar badan kale wada iyo wasaaradda isku duuban xalay waxay caddeeyeen in bishii sha bishii shacbaan ay dhalatay habeen khamiis ah saddex khamiis shan iyo toban saddex jumco shan iyo toban maanta u dhammaanaysay caawa oo sabti ana ay ku aadan tahay habeen ramadaan ah ayaa xalay t v-ga qaranka iyo aan kasii sheegnay iyadoo ay sidaas tahay haddana qancin ahaan ummadda dad badan oo aan warkaas gaarin ama maxay aydoo si kale shaki u qabi karay waxaan haddana mar kale wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta ay caddaynaysaa iyadoo arrintan wasiirka iyo kulli ay ka warqabaan anigoo ah xogayaa joogtada wasaarad wasaaradda waxaan caddaynayaa wasaaraddu ay caddaynaysaa in bishii ramadaan ay sugnaatay dhalashadeeda ay ka sugnaatay dalka oo dhan ku dhowaad dhowr iyo toban magaalo ama goobood laga soo sheegay caawa inay ka dhalatay maxaa yeelay bil soddon shacbaan soo dhammaatay in la arkibi waayaa suuragal ma ahayn awalba magaalooyinka dad sugan ay ka soo sheegeen waxaa ka mid ah gaalkacyaa ka mid ah oo si fagaaraa laisu tusay oo dad badan ay istuseen magaalada gaalkacyo ninkii raban wuu warsan karaa hadda waxaa ka mid ah maxay ahayd oo galmudug baa ka mid ah xeraale iyo laga soo sheegay xeraale waxaa ka soo sheegay wasiirka awqaafta arrimaha diinta reer galmudug baa soo caddeeyey asagoo qudhiisu meesha dadka arkay ku jiray wuu soo sheegay xeraale uu joogay bakan cadaadi waa laga soo sheegay waxaa laga soo sheegay magaaladan jowhar laba goobood oo ka tirsan jowhar waa laga soo sheegay magaalada buulaha iyadana si fagaaraa laisu tusay waa laga soo sheegay magaalooyinkaas aan sheegaayo waa la warsan karaa ninkii dadka yaqaana iyo waa waa uu weydiin karaa waxaa laga soo sheegay tuulooyin ka tirsan baydhabo dhankeeda koofureed haadar baashan waa magaalooyin la yidhaahdo koonfurtaas baydhabo tuulooyinkeeda ka tirsan laba meelood baa laga soo sheegay ma ma dhowaa meelo badan baa laga soo buurbixinle waana nooga soo sheegay ma garanaysaa oo ka tirsan boqool marka magaalooyin fara badan baa laga soo sheegay arrintaasi waa arrin sugnaatay marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa ninka saacaddan anigoo aan hadlayo nool oo warkaygaas ama bisha arkay ama warkaasi gaaray inuu ilaahay tawfiiq waafajiyey